ciid wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somali v o a com
ciid wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan waa aroornimo isniina oo bisha julaayo ee tahay sideed iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada saaka iyo caalamka wada jir waxaa idinkugu soo jeedin doonaa anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
dhammaan socodka soomaaliyeed waxaan leeyahay siid wanaagsan ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dalka ladiisada waxaan idinku tahliyeynayaa xiisan baaxaysan kadib waxaan idaa ka rajeynayaa in ogaadadiina uu aqbalo caafimaadna ad ku gaartaan fahamkaansan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo munaasabadda ciidda awgeed waraysi gaara siiyey v o a una hambaliyey ummadda soomaaliyeed iyo ummadaha islaamka qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaad ku maqli doontaan waraysiga ra-iisul wasaaraha qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gaza iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku baaqay xabad joojin deg dega oo aanay shuruudi ku xidhnayn in ay isla gaadhaan israa'iil iyo xamaas obama ayaa sidaasi ku sheegay wadahadal dhinaca telefoonka oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu hadalka madaxweyne obama ayaa kusoo beegmaya iyadoo in ka badan kun iyo boqol qof ay ku dhinteen duqaynta ka socota gaza toddobaadkii saddexaad aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama uu tilmaamay walaaca uu ka qabo tirada sii kordhaysa ee rayidka ah dhinaca kale madaxweyne obama waxa uu sheegay in muhiim tahay in sidoo kale la sugo ammaanka israa'iil ma jiro warcad oo ku saabsan jawaabta uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ka bixiyey hadalka madaxweynaha maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay soo bandhigtay muuqaalo dhinaca satellaytka laga soo qaaday muuqaaladan ayaa sida wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay tilmaantay waxa ay muujinayaan in ciidamada ruushka ay gantaalla ku rida dhinaca ukrain dowladda ruushka ayaa waxay wax jawaaba aysan ka bixinin muuqaaladan dowladda maraykanku ay soo bandhigtay dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka lovrev waxa uuna ka codsaday in la joojiyo iswadaarsiga gantaalada kooxda boko xaram ayaa dalka cameroun ka afduubtay xaaskii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi iyo duq magaalo u dhow xadka nigeria sidoo kale saddex qof oo kale ayaa ku dhintay weerar ay kooxda boko xaram ku qaadeen magaalada kolofata oo ku taalla waqooyiga dalka cameroun afhayeen u hadlay militariga dalkaasi ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka la badbaadiyey isagoo soo gaadhay magaalada uu ka soo jeedo si uu halkaasi ugu ciido ugu yaraan lixdan iyo kow qof ayaa ku dhimatay dagaalo ka dhacay dalka libiya sideed iyo konton qof oo ka mida dadka geeriyooday ayaa waxaa aan iraahda waa soddon iyo siddeed qof oo ka mida dadka geeriyooday ayaa waxa ay ku dhinteen magaalada bangazi waxaana dhimashada dadkaasi sabab u ahaa dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada kasoo horjeeda
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kalena ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee ciidulfidriga ayaa waxaa noo suurta gashay inaan waraysi gaara la yeelanno ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh axmed waxaanan ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan munaasabadda ciidda ee sanadkan
dhammaan socodka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dalka dibadiisada waxaan idinku tahliyeynayaa ciidan baaxaysan idulfidrig waxaan idaa ka rajeynayaa in ogaadadiina uu aqbalo caafimaadna ad ku gaartaan sanadkan sanadkiisa iyo barwaaqo iyo nabad ku gaartaan sanadkan waa tahay ra-iisul wasaare sidaan ka warqabno muddo sideed bilood ka hor markii lagu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa filaya waa ciiddii kuugu horreysay adigoo ra-isul wasaaraha bal dareen caynkeeya ayay ciidani kuu leedahay xaqiiqa dareen aada u wanaagsan bay ii leedahay waxaa dalku soo maray dhibaato badan haddana waxay u muuqataa in ummadda soomaaliyeed ay garanayso oo ay soo fahmayso dantooda in dalkooda ay naqdeeyaan inay dalkooda dadkooda walaaleeyaan inay dowladmadooda dhistaan bilihii aynu soo dhaafnay soomaalidu waxay gaartay runtii horumar la taaban karo xagga siyaasadda iyagoo ay jirto gobollo badan oo maamullo dhistay waxaa ka mid ah gobolka jubba oo saddex gobol ay ku dahoodeen oo runtii hadda horumar fiican ka sameynaya xagga maamul dhisidda iyo hay-aadka la xidhiidha sidoo kale waxaan ku guuleysanay oo shacabka soomaalida ay ku guuleysteen inay muwaafaqa ka dhex dhaliyaan kooxadiisku hayo beedhabo haddana waxay u gudbeen inay dhistaan maamul sidoo kale waxaan rajeynaynaa dhawaan in gobolada gashaayona ay maamul dhistaan maamulada la dhisayo waa qeyb muhiima ee dowlad dhisidda iyo federaaleynta soomaaliya sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadan doonaan maamul maamulladaasu qodiftirka argixisada iyo kusoo dabaalidda dalka nabad iyo walaaleyn marka horumar fiican ayaa halkaa ka socda waa aada ugu faraxsannahay waxaan rajeynaynaa ramadaankan ramadaankiisa in dalku uu nabad yahay in dadku uu diyaargaroobayo inay noloshooda wax ka qabtaan oo horumarka dhaqaalaha inay u geystaan iyo dhisidda noloshooda marka dareenkaygu aada buu u fiican yahay bishaana inkastoo ay shilal dhowra ay jireen waxaa xukuumadda iyo xoogaga amnigu ku guuleysteen inay joojiyaan waarfadii iyo hanjabaadadii argixisadu ay ku hanjabahayeen shacabka soomaaliyeed in nabadiisa khalkhalidaan nabadbaa inta badan lagu afuray oo lagu soomay aadna waa ugu faraxsannahay hawsha ay qabteen ciidanka amniga iyo hay-aada
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed waraysiga ra-iisul wasaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan waxa ay qayb ka yihiin barnaamij aad u xiiso badan oo gaara oo munaasabadda ciid aan ugu talagalnay barnaamijkaasi oo sidoo kale ku marti inoogu yahay fanaanka weyne kaynaan cabdi warsame waxaad maqli doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa ee hamooganina
ciid mubaarak dunida muslimka waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidulfidriga oo gebagaba u ah bisha barakeysan ee ramadaan haddaba waxaa ay tahay ahmiyadda ciiddu waa mid nooceeya sideesay ugu habboon tahay in looga faa'iidaysan karo su-aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis su-aal aada u fiican weeye marka hore waxaan doonayaa adiga iyo bahda v o e da iyo dadweynaha adduunka dacaladiisa inaga dhegeysan inaan ku idhaahdo ciid mubaarak ilaahay subxaana watacaala sanadkan sanadkiisa kale sidan si ka fiican allah inagu gaadhsiiyo intaa kadib ciiddu xaqiiqatan waxa weeye muslimiintu waxay leeyihin laba ciidood mid mid walibana waxay dhacdaa marka lasoo dhameeyo rukni kamid a arkaanta islaamka midan hadda aan joognaa waa markii bisha ramadaan lasoo dhameeyo oo ama lasoo soomo soddon maalmood ama la soomo sagaal iyo labaatan maalmood kadib ayaa la ciidayaa ahmiyadda marka ay leedahay waxa weeye waa shukri lah ilaahay subxaana watacaala na soo waafajiya arrinta iyada ah ayaa lagu shukrinayaa midda labaad ee kale ahmiyadda ay leedahay waxa weeye maalinka ciidda weliba aada loo sii doonayo in la muujiyo waxdada iyo wadajirka iyo ummadda midnimadeeda in la muujiyo ayaa la doonayaa oo inta ugu badan ee suuragal ah ay dadku isu soo baxaan ayaa la doonayaa waxaa kaleeto aada loo doonayaa si ay usii muuqato in dadka laga farxiyo markaasaa islaamku wuxuu jideeyey waxa la yidhaha zakaatulfidri ayuu middan jideeyey oo nabigu ilaahi sala allahu calay wasalam zakaatulfidri duhrat lsaaimi min allaqwi walrafas wa ducmatun lilmasaakiin yani zakaatulfidriga waxa weeye waxaa loogu talagalay qofkii soomaanaa haddii waxaan habboonayn ee ka dhex dhacday intii uu ramadaanka ama soomka ku jiray inay u kabto qofka miskiinka ana inay u noqoto maalinkaa cunto iyo farxad marka waxyaabahaas oo fara badan oo kala duwan ayay leedahay ahmiyadaasna way leedahay sheekh cabdiraxmaan waxaad ka warantaa dhinaca marka la eego farxadda iyo dabcan labada maalmood ee ciidda islaamka uu leeyahay dadku waa maalmahay isu soo baxaan saaad sheegta la isu marxabeeye ciidda oo laysugu yimaado fagaarayaasha waaweyn sunnada sida ay tahay in loo guto maxaad nooga sheegi lahayd zahray wasaal aad u fiican weeye diinta islaamku waa diin la socota fidrada bini aadamka bini aadamku mar wuu murugsan yahay mar wuu faraxsan yahay mar wuu gaajaysan yahay mar wuu dharagsan yahay diinta islaamku marka intaasoo dhan waxay ugu tala gasho waxa la yidhaahdo likulli maqaamin lahu maqaan meel walba wax ku haboon ayaa jira marka markay dadku munaasabadan ciidda isugu imanayaan waxaa la doonaya inay farxad muujiyaan waxaa la doonayaa waxa la yidhaahdo isu marxabayn iyo isu isu tahanyadayn inay muujiyaan waxaa la doonayaa muxuu ahaa weliba hadday suuragal tahay dadku dhar qurux badan iyo intay heli karaan ee ugu wanaagsan in la siiyo oo laga farxiyo dadku ahelku inay isbooqdaan ayaa la doonaya intaasoo dhan waa qayb ka mida diinta weeyaan waxaa xataa kaleetay diintu ay ay dhiiri gelinaysaa dadku intay isu soo baxaan maalmaha cayaaro iyo waxyaabo saas oo kaleeta ah oo aan akhlaaq aan diinta meel uga dhacaynin in la sameeyo si loo cabiro shucuurka farxadda iyo dareenka si loo cabiro dareenka iyo muxuu ahaa nicmada ilaahay subxaanahu watacaala si loo cabiro markaasaa waxaa dhacday xataa xilligii nabiga sala allahu alay wasalam ee masaajidkii nabiga ee madiina inay maalin ka mida maalmaha ciidda ah ay niman ku cayaarayeen kadibna markaa caaisha radiallahu canha oo ahayd xaaskii nabiga sala allahu alay wasalam ay muxuu ahaa damacday inay fiirsato ama jeclaatay inay fiirsato markaasaa nabiga sala alla alay salam iyo isaga iyo inta caaisha isa soo raaceen ayay nimankii cayaaraya ay fiirsadeen yacni ilaa markii dambe uu nabigu ku yidhi okay muxuu ahaa ma ka dharagtay ama weli moosi bahanta inaad sii fiirsato taasi marka waxay kutusinaysaa waxaan waxaa la doonayaa mararka qaarkood dareenka bini aadamka marba sida loo cabir farxad fiican oo aada u wanaagsan in la cabiro oo laakiin waxaa la doonaya farxaddaas inaysan akhlaaqdii iyo diintii meel uga dhicin ayaa la doonaya marka arrintaas waa wax muhiim ah weeyaan waxaan kusii dari lahaa zahraay weliba dadkan ku nool dhulalkan muslimiintu ay ku yar yihiin sida maraykanka canada yurub australia dhulka noocaas oo kale ah oo aysan arkaynin dhalinyarada yari yar iyo caruurta iyo in fara badanu munaasabadahan munaasabadahan intii la nooleyn karo la nooleeyo intii ilmaha laga farxin karo intii ilmaha meel qurux badan la geyn karo intii ilmaha iyo caruuraha cayaar loo samayn karo intii xataa guriga iyo loo qurxin karo intii dharkooda loo qurxin karo si ay u dareemaan oo qalbigooda ugu sii harto iyo maskaxdooda ciidahanu ayaa la doonayaa yani waa tahay sheekh cabdiraxmaan dhinaca kale markaad eegto soomaaliya waad la socotaa dhibaatooyin dhinaca amniga ayaa ka jira bisha barakeysan ee rabadaan oo bisha ugu fadliga badana bilaha ayaa dilal ay dhacayeen dad muslima gudaha magaalada muqdisho iyo meelo kaleba marka bal haddaad eegto dhinaca in dhiig la daadiyo inkastoo dhiig la daadiyo mar walbaba uusan banaanayn maanta oo kale maxay ka dhigan tahay walaaley zahraay xaqiiqatan waxaa dhib weyn inagu waayaan darro ah bini aadamku wuu islaayaa laakiin islayn noocan u foolxun oo caalam islaami ka dhacaysa ama ha noqoto soomaaliya ama ha noqoto tan ka dhacaysa ciraaq ama ha noqoto tan ka dhacaysa suuriya ama tan ka dhacaysa libiya ta ta gaza way ka duwan tahay oo cadow ixtilaal ah oo dadka doonaya inuu dhulkoodii iyo dadkoodiiba ka qaato weeye taasu marka waa xugum gooni an weeye laakiin dadkan muslimiinta iyagu saa isulaynaya ee haddana weliba bishii ramadaan ee la doonaya in la ixtiraamo ee la qadariyo ee ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa uu soo dejiyey iyagu islaynaya oo isku baabi'inaya waxa weeye waa wax ayaan darra ah waxayna kutusinaysaa suuradii bini aadamka saxda intaan dhaafnay inaynu suuro xayawaan oo oo hamaji ah sidiis aan u dhaqmayno markay timaado maalin ciid ah waxa weeye maalinkaa la doonaya dadkanu intii suuragala intay isu soo baxaan inay farxad muujiyaan ciddii farxaddooda dhaawac iyo muxuu ahaa khalkhal ka gelinaysaahu waxa weeye dembigii saddex jibaar ama afar jibaar tuma jibaar buu usii noqonaya shaciiradii ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub shaciiradan iyo cibaadada noocana weynaynteedu waxay ka mid tahay waxyaabaha muxuu aha quluubtu ay ay ay ku weynaato ama quluubtu muxuu ay qiimo ku yeelato ayay ka mid tahay marka tii buu carqaladaynayaa cibaado muslimiinta u ah ramzi ama halkudhag ama wadajirkooda calaamad u ah ayuu ayuu doonaya uu baabeynaya uu ka hortegaya marka dilka maanta oo kale la sameeyaahu wuu ka wuu ka dembi badan yahay wuuna ka dhib badan yahay dilalka mararka kale la samaynayo sidaa darteed ba waxaan doonayaa haddii fursad yar aad ii siiso anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan inaan ugu baaqo dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee islaynaya gaar ahaan dadkan dadka qarxinaya ee dilaya ee dadka halbeegsanaya inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu watacaala haddii uu ku jiro damiir ama qalbi naxariisanaya haddii uu ku jiro qalbi damqanaya haddii uu ku jiro qalbi bini aadamka qadarinaya inay dadkaas muslimiinta ah ee soomanaa ee haddana dabaaldegaya ilaahoodii u dabaaldegaya inay intay ka cabtiraamaan ay dadkaa nabadgelyo siiyaan ayaan ugu baaqayaa yacni
kaasi waxauu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minneabolis ee dalkani maraykanka waa minnesore guud ahaanna waraysigaas intaas ayuu ku ogyahay Maria, Maria, Maria,
subax wanaagsan dhegeystayaal islamarkaana ciid wanaagsan halkaad nagala socotaana waa v o a gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga dareemo diyaargarowga ciidda iyadoo halkaasi ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee ku sugan dalkan maraykanka haddaba wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa xalay booqday mid ka mid a suuqyada soomaalida ee magaalada minneabolis oo lagu magacaabo caramel mall waxaana uu kula kulmay ganacsato iyo dadweyne da'walba leh oo ciidda u diyaargaroobaysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ahay ganacsatada ku nool magaalada minneabolis ee dalka maraykanka marka ciid wanaagsan soomaaliya meeshay ku noolyihiin gudaha iyo dibaddaba waxaan u rajaynayaa ciid wanaagsan iyo soon wanaagsan inay ku wada soomaan nabadna ku wada afuraan maanta waxaan weesho ku haynaa dharkii ragga dumarka iyo suudadkii iyo kabihii iyo wixii soomaalida kale u baahan yihiin iyo farsamo dheeraad wax kasta un baan ku haynaa meesha wallaahi alxamdulilah ciiddii hore ciiddaana nooga wanaagsan ciiddaan aaday dadku u badan yihiin soomaali badan baa sanno kasta nagu soo kordhaan annaga markay noo imaadaan dadku markay noo bataan aad baan ugu farxinaa haddana waxaan rabnaa dalka inaan mar dhow inaan ugu soo laabano oo ciid xagga inaan ka samayno haddaan nahay reer minneapolis ciid wanaagsan magacaa magacayga sacdiyo cumraa la dhahaa sacdii waxaan u jeedaa inay maalin ciida tahay dabcan meeshaan cilaan baa lagu saaraya oo dhallinyaro aad gabdho aad u fara badan oo yaryar ayaa cilaan loo saaraya marka diyaargarowga ciidda see tihiin maxaad dareemaysaan wallaahi maasha allah alxamdulilah farxaddaan dareemaynaa maasha allah dadka businessku waa kala socdaa cilaanku waa maasha allah loo saaranaya habluhu aaday u dadaalayaan maasha allah magacaygu waa caasho siyaa ciidda ciidda laki laki laki laki ninkii ka qadaa hoogoo halaagay ciid mubaarak ciid wanaagsan cilaan hadda alanoo maranaya cilaana lagu mariyay maanta marka diyaaraad u tahay inaad ciiddo berrito soo maha ha waxaad ii sheegtaa marka magacaago saddexan mushtaaq baarqab yaa salaamaysaa ood jeceshaa munaasabadda ciidda inaad salaamto munawadeere and my family waata ciid wanaagsan ciid wanaagsan
adigana magacaa sabriin sabriin oo ku jeedaa cilaan qurux fara badana lagu saaray weli xataa kuma qalalin ciidda diyaar u tahay soo maha haye maxaa samaynaysaa ciidda ciidka iyadaya aadaya maalin meerka aadaya magacaagu saddexan ii sheeg horta deeqi gabayre axmed ciiddaan farxad baan u dareemayaa ani waa markii labaad aan ku ciidayo maraykan gabdhaha cuslaaday aan ka mid ahay waa cilaansanahay marka hadda ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta meeshaan aan ku leeyahay xalimo ciise muraayad khayre maxaan ku iraadaa walaalkay xirsi gabayre oo muqdisho jooga walaalahay taaliil gabayre oo muqdisho jooga salaado gabayre oo muqdisho joogta intii taqaano intii maqashay intii muuqeyga taqaan intaaba waan salaanayaa ciid wanaagsan aan leeyahay magacayga nimcaa la dhahaa dhammaan waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel bay ku ciidaayaan ciid mubaaragaan leeyahay mar labaad waxaan salaamaya dhammaan faamiligayga iyo qaraabadayda kulligood waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta dabcan waan ku jeedaa waa la wada cilaansan yahay qaybtan waa qaybtii cilaankan malaynaya
ha qaybtii cilaanka waa marka ciiddaad diyaar u tihiin inaad berrinta si wanaagsan insha allah haddii alla ka dhigo haye magacaa nabiile faysal aildhaa haye nabiila ma cilaanka cilaan qurux badana kuu saaran maanta haye ciiddaad diyaar u tahay haa maxaa sameynaya ciidda ma ameerika aadaya haye waan baxayaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak haye magacaa xamse xaliin haye marka maxaad samaynaysaa munaasabadda ciidda waxaa rabaa water park meel oo biyaha lagu ciyaaro haa minaad ma dabaashaad ku fiican tahay haa Ee, ilmo kulamidaha soomaaliya jooga munaasabadda ciidda oo kale maanta ciidaya Ah.
Ee, maxaad ku leedaha kuwa
ciid wanaagsan ciid wanaagsan aad ku leedahay haa magacaa ayuu faarax ayuu baa ku jeedaa khamiis baad xiran tahay maanta ee, maalintii ugu dambeysay oo ramadaanka lagu jiraa berrito waa ciid iga warran bal ee, adigu ma soo soontay alxamdulilah waa soomna ramadaan ka dhan ramadaanka dhan waa soontay meeqa sana jirtaa afar iyo toban afar iyo toban sano Ee, waa munaasabadda ciidda marka ee, hadda timajaraad fay lagu jirtaa miya haa Ee, maxaa samaynaya berri munaasabadda ciidda munaasabada biyada faamiligeyga wacayaa haye waxaa ku dhahaa aan sala- aan ciid wanaagsan haye ciidan ciideeda kale ilahana gaarsiiya maxaa ku qorshaysan oo kale inaad samaysa waxaa ii qorshaysan inaan moolka aadna maxaa ka samaynaysaa marka marka faamiliga spend time faamiliga waqtiga eh, for- eh, la joogeynaa la joogaysaa waata yaad leedahay ciid mubaarak ciidda waa- yaad salaamaysaa waxaa salaamaya walaal adeerkay abtigay iyo ayaydeeda marka iyo faamiliga so- iyo soomaalida dhan iyo muslimiinta
Ee, ciid wanaagsan ciid wanaagsan Ee, magacaaga ii sheeg bal marka hore salaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaha fatxiya qaasim Ee, fatxiya waan kuu jeedaa waad qoslaysaa dabcan ciiddii aad diyaar u tahay Ee, kaarmeelna intaan arkayo on dhex socday dadweyne aad u fara badan ee, caruurta cilaanka loo saarayo wiilasha timaha jaranaya ee, dadka dharka gadanaya adigu maxaad ka soo doontay kaarmeel maanta maanta waa maalin yoomal ciida tahay waxaan ka soo doonay marka u horeysa gabdhahayga ayaan xijaabiya yar u iibinayay iyo naftayda marka waxaad leedahay ilmahaygii iyo aniguba dharkii ciidda waa gadana diyaar baan ciidda u nahay alxamdulilaah haa waan u dhammaystiray ilaahay baad mahad iska leh soomaali weyn oo dhanna waxaan leeyahay ciidan mubaarak khaasat ahaan faamiligayga kullu caam wa antum bilkhayr
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda maxamuud mascade oo magaalada minneabolis gaar ahaan suuqa lagu magacaabo carmel mool xalay kula kulmay ganacsato iyo dadweyne da'walba leh oo isku diyaarinayay ciidda ciidul fidri
waa tahay ciid wanaagsan mar kale ayaynu annaguna hawada idinka leenahay ururada bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay waxa ay ku baaqayaan in wax laga qabto dhallinyarada soomaaliyeed si ay door uga qaataan badbaadinta waddanka xuseen xasan dhaqane wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi
dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay kaalin muuqato ku leeyihiin burburkii soo gaaray dhammaan hay-adihii dowladda iyadoo dad dana gaar ah lehi ay u isticmaaleen ficil walba oo wax lagu duminayo islamarkaana lagaga hortegayo inay wax dhismaan sanadahan dambe waxaa dalka ka hana qaaday ururo dhallinyaro oo dadaal weyn u galay in la badbaadiyo dhalinta soomaaliyeed ee hadaanta kasii dhacaysa cumar aadan ibraahim cumar baadiyow waa duqa magaalada beledweyn waxa uu aaminsan yahay in dhallinyarada dhibaatadooda layska ilaaliyo naftoodana la badbaadiyo
in la badbaadiyo dhallinyarada badbaadida ma ahna in ayaga mataqaanaa lasoo qabto ayaga xataa god haddii ku dhaca in la badbaadiyaa loo baahan yahay dhanka wanaagsanna lagu duwo dhanka xunna laga soo badbaadiyo waxaan rajeynayaa horta ururka dhallinyarada soyaal inay ka bedeli doonaan dhallinyarada waxyaalaha xum oo lagu adeegsado walaa dhallinyarada waxa la dila ayagay u badan yihiin waxa isdila ayagay u badan yihiin waxa badda ku dhimana ayagay u badan yihiin wax tahriiba ayagay u badan yihiin marka xorriyadda hadda jirta dalkan waxaa keenay dhallinyaro marka dhallinyaradan iyo kuwii hore maxay ku kala duwan yihiin aada iyo aad ay u kala fog yihiin runtii dee dhallinyaradaas waa dhallinyaro isku duubantay oo mabda-ooda ay ku jirin qabiil aysan ku jirin waxyaalo kale oo mataqaanaa oo dadka bulshada baabi'inayo hal nina fikirka aswail ka soo jeeday inay sidaasoo kale dhallinyarada fikraddooda ay ku baahayaan dadka iyo dalka iyo waddanka dhan marka hadda ammaanka magaalada beledweyne waxaa tahay duqa magaalada maxaa is leedahay dhallinyaradu ay ka qaban karaan waxay qaban karaan waxyaalo aada u fara badan oo ka mid yihiin xagga nabadgelyada xagga mataqaanaa nidaamka dooliga ah xagga mataqaanaa isku xirka bulshada kicinta abaabulka waxyaalo fara badan ayay bulshada ka qaban karaan dhallinyarada dhallinyarada waxaa waaye waa muhiimka indhaha dalka soomaaliya ama gaar ahaan gobolka hiiraan degmada beledweyne ismaaciil cilmi guure waa afhayeenka ururka sooyaal waxa uu sheegay in bulsho walba horumar ama dib u dhac ay u keenaan dhallinyarada dhallinyaradu waxay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed ama bulsho walba oo adduunka jirta door weyn sababtoo ah xikmad carabi oo dhaysaa jirta idaa aradta an tacrifa mustaqbal alumma bandur maadaa yafcalu shaaba haddii aad doonaysid inaad ogaatid mustaqbal ummadeed waxaad fiirisaa dhallinyaradoodu waxay ku howlan yihiin iyo waxay samaynayaan marka ururka sooyaal waa urur soomaaliyeed oo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan u furan gaar ahaan bahda waxbarashada wuxuuna ka shaqeeyaa sidaan hor idinku sheegay horumarinta adeega bulshada waana urur gobolladao dhan inuu gaaro jecel haddana saddex gobol ka jiro ereyga xoreynta waa altaxriiru min aljahli yacni ummadda in laga xoreeyo jahliga qof jeclaysiga dhibaatada iyo waxyaasoo dhan musuq maasuq in laga xoreeyo kor u qaadidda tarbiyada iyo tacliinta door weyn ayay ku leedaha wax wax qasaa waa dhallinyaro wax wax toosiyana waa dhallinyaro marka dhallinyaradu hadday u istaagto kaalin weyn ayay ku yeelan kartaa waxba aaminsanahay waxaan nabadda soomaaliyeed qeyb weyn ka qaadan karo dhallinyarada soomaaliyeed haddii u istaagto marka saasaan aaminsanahay aniga ibraahim xasan macalin qoorsuul waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka waxa uu tilmaamay in dhallinyarada maanta aanan waxba lagu aamini karin naftoodana ay tahay in laga badbaadiyo dhallinyarada hadda joogto ayaa haysa shaqadii wax oo ay qaban karaanna ma dhallinyarada wixii loo dhiibanayo waxa dhammo hadda wax baaba-ina ayaga waayo wax wax dilaa waa ayaga wax wax isqarxinaa waa ayaga wax dhibaatada keenaa waa ayaga nin oday oo weli baabuur isku qarxina lama sheegin nin oday oo nin madax ka goyn lama sheegin odayaashu dadka waa dhoweeyaan waana soo dhoweeyan waana dhaqaanayaan laakiin dhallinyaro waxba laguma aamini karo haddii la rabo inay dhallinyaro wax qabato waxyi celin ha loo celiyo tababar ha loo furo wax ha la baro wax a hadda nidaamka ay hayaan ha laga bedelo laakiin haddii saan ay tahay wax soomaali oo noolaana ma jiraan inta dhallinyarada ay heerkan xumaantooda ay gaaraysay maxaa wax uga qaba weyseen wax wax kaa maqlaayaan jirinba haddii wax lagaa maqlaayo waayeel haddii warkiisa la yeelaa waraababa wax ma hadlayeen haddii waayeelaha warkooda la maqlaayo wax allaaho ilahayba ma jiraan ee waxaan leeyahay wiil wax ma qaban karee intii wax laga barayo waayeelada ha loo dhiibo howsha haddii talana laka yeela annaga dhowr iyo labaatan sano oo dalka aanu ka jirin nidaam adag dhallinyaradu waxay ahaayeen kuwa ay sida tooska ah u taabato dhibaatooyinka ka dhacaya dalka xuseen xasan dhaqane v o e beledweyn
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a mar kale ciid wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal sahra sida muuqata saacadda waxay ku socotaa labaiyo tobankii habeenimo wax dhiban saacadda magaalada washington laakiin waxaan u malaynayaa dalkii iyo bariga afrika waa toddobadii subaxnimo wax dhiban dadweynuhu ciid bay isku diyaarinayaan innaga weli waa inoo habeen marka adiga laftaada diyaargalowgaad dhinaca kaga jirta wax ka badan sideed saacadood ayaa noo dhiman baan filayaa inaan ciidno annagu aan masaajidada sidoo kale aadno laakiinse xuseenow adigiyo dhegaystayaasha berito iyo dad badan oo kale waxaan u diyaarinaynaa dee qodobo kala duwan oo ciidi iyo barnaamij dheeroon ugu talagalnay oo fanaaniin caana oo keenaan cabdiwarsamo uu ku jiro cawaale aadan uu ku jiro ajakisoo ka quslintii meesha aanan ka marnayn Waa iyo tahay.
madaxda dowladda oo qaar ka mida nala hadlay waa si wanaagsan barnaamijyo xiisale ayaa idinku soo maqan hama ogaaninaa dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan idin leenahay aanu ku wada nasanno codkii fanaanka axmed naaji iyo hobolada oo ka daba jiibinaya iyo heestii ciid mubaarak
maanta waa iido maanta waa iido meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaanee becsiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaanebe siyo lagu mahadi yaaye ciid mubaarak
ciid wanaagsan dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa muusigaasi maqal iyo ciid- ciiddaasi heeskaasi aynu ugu talagalnay xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmedba waxay idin leeyihin intaynu galabta mar kale kulmi doonno inta ka horraysa nabadgelyo
maanta waa iido ciid mubaarak ciid mubaarak maanta waa iido ciid mubaarak ciid mubaarak ma huraan carruurteenna ma weeladiyo ciyaarahooda xukuumada dhaashadeeno ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ma huraan carruurteenna ma weeladiyo ciyaarahooda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.